maxamed jacfar axmed ayaa lagu dilay gudaha degmada weynaye gurigiisa guriga hortiisa ayuu ka dhacay oo rag hubaysan ayaa meesha ku dilay ilaahay naxariisna allah suge marka hadda waxaan soo gaarnay oo guriga uu ka deganaya degmada weynaweyn marka alxamdulilah kuley baaritaan lagaa socda se wax u dhaceen waxaa jooga ciidanka booliiska ee degmada iyo maamulkii wax kala maqan ma jirto insha allah wixii cadeen dib aan kasoo cadeyn doona may arrintaas hadda inaan kusii dheeraada ma rabna kuley guriga waxaa lagu eedeynaya aawan qoladii nabaddiidka insha allah waxaana samayn doonaa baaritaan wixii kasoo baxana waa idinsoo xiriiri doonaa gurigaas un baa ka dhacay insha allah kuley amniga deegaanka waa lasii adkeyn doonaa boqol kiiba boqol dhimashada lama reebi karo waa geeri xaq waayo kuley maxamed jacfarna nin waktigiisa soo qaato lixdan jiru ahay ilahi waxaa leenaha naxariisna allah siiyo hadda waxaan uxil saarnay oo saraakiishii amniga sida taliya booliiska oo saraakiishii militariga ee hadda ku sugan goobta waxaan suganaa saacadaha soo socda ama berritaba in cadeemo buuxa la keeno insha allah